odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo kulan mideysan ku yeeshay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa ka wada hadlay sidii loo joojin lahaa colaadaha ka jira qaybo ka mid ah dalka deegaano ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa xilligan waxaa ka jira xiisado colaadeed kuwaasi oo wiiqaya nabadda qaar ka mid ah odayaasha ayaa ka warbixiyey warmurtiyeed ay soo saareen iyagoo ku baaqay in la joojiyo dagaalada lagana shaqeeyo nabadda haddaba odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayagoo ka duulaya mas-uuliyadda saaran waxay baaqan ay soo jeedinayaan hoos ku qoran kow odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxay ka xun yihiin dhiiggii xaqdarrada ku daadanaya ee ay sababeen coladaha sokeeye ee dalka jira odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxay caddaynayaan in ay dhaqannada xasaradaha ee socda ay ka soo horjeedaan shareicada islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed odayaasha dhaqanka waxay si adag u dalbanayaan in si deg deg ah loo joojiyo coladaha ka socda guud ahaan waddanka odayaasha waxay soo jeedinayaan in la ilaaliyo bidqabka bulshada soomaaliyeed iyo wada noolashiyahooda lagana fogaado wax walba oo dhib u keenaya midnimada ummadda soomaaliyeed dhaqanku wuxuu ka dalbanayaa maamulada iyo waxgaradka ku dhow goobaha coladaha ka socdaan inay dhexdhexaadiyaan kana shaqeeyaan howlaha nabadaynta xasiloonnida iyo horumarka dalka odayaasha dhaqanku waxay mar walba diyaar u yihiin inay si wada jir ah oo mas-uuliyad ay ku dheehan tahay ay uga shaqeeyaan deminta colaadaha iyo nabadgelyada howlaha ku saabsan ugu dambayn odayaasha dhaqanku waxay dalbanayaan qabashada gogol nabadeed iyo madal dib heshiisiin si xal loogu raadiyo coladaha socda odayaashuna ay ka qaadanayaan kaalin mug ah oo xooggan insha allahu tacaala dagaalka joojiya dagaal wiilkaa ku dhinta ee wiil kuma dhashee joojiya dagaal walaal duudkaada hooriyaa u dambaysa dhagaxi meeshii ku haraa karankoorka meeshii ku haraa duduntu meeshii ku haree dhul inta la duuduubana duudka lama saaran karo waxaa naga dhimanayna wiilasha waay waxaa meesha naloo keenay maanta waxa waaye dagaalada ka socda ceergaabo ilaa iyo maaragtay dooldeegaanka ka socda mudug ka socda hiiraan iyo maaragtay shabeellada dhexe meel kasta oo maanta dalka soomaaliya ka jira dagaalada ka socdaahu inaan baaq nabadeed meeshaan ka dirno oo aan dhahno dagaalka joojiya dagaal wiilaa ku dhinta ee wiil kuma dhashee joojiya waxaan annagoo ah odayaalka dhaqanka ay u horreeyaan wabarrada ugaasyada suldaanada malaaqyada nin walba luuqadda uu u yaqaano ee aynugu horkacayaan nabadoonnadiina ay fadhiyaanoo anugu mid ka ahay waxaan soomaali oo dhan ugu baaqaynaa nabad ilaahayaanna ka baryaynaa meelaha hadda khaasaan colaadda ay ka socoto waxaan leenahay walaalayaal baaqa odayaalka dhegaysta ta muslimiinta dhegaysta dagaal wiila ku dhintay wiil kuma dhasho dagaal faa'iide ma leh odayaasha dhaqanka oo garab ka helaya wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dalka ayaa wado dadaalo lagu joojinayo dagaalada u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee soomaaliyeedda